sabuuraddii siddeetan iyo sagaalaad anigu weligayba waxaan ku gebyi doonaa rabbiga waxyaalihiisa naxariista leh oo aaminnimadaadana afkaygan ka ab ka ab ku ogeysiinayaa waayo waxaan idhi naxariistu weligeedba way dhisnaan doontaa oo aaminnimadaadana waxaad ku adkayn doontaa samooyinka qudhooda axdi baan la dhigtay kii aan doortay oo waxaan u dhaartay addoonkaygii daa'uud oo ku idhi farcankaaga weligayba waan sii adkayn doonaa oo carshigaaguna wuu dhisnaan doonaa tan iyo ka ab ka ab selah rabbiyow samooyinku waxay ammaani doonaan yaababkaaga oo weliba aaminnimadaadana waxaa laga dhex sheegi doonaa shirka kuwa quduuska ah waayo balyaa cirka ku jira oo rabbiga lala simi karaa balyaase ku dhex jira wiilasha kuwa xoogga badan oo rabbiga la mid ah kaas oo ah ilaaha ugu cabsida badan guddiga kuwa quduuska ah oo waajibka tahay in kuwa hareerihiisa ku wareegsan oo dhammu ay ka cabsadaan rabbiyow ilaaha ciidamadow balyaasidaada u xoog badan rabbiyow aaminnimadaadu hareerahaagay ku wareegsan tahay adiga u taliya badda kibirkeeda oo markii hirarkeedu kacaan adigaa dejiya rahaab waxaad u kala burburisay sidii mid la dilay oo cadaawayaashaadiina waxaad ku kala firdhisay gacanta xooggaaga samooyinka adigaa iska leh dhulkana adigaa iska leh dunida iyo waxa ka buuxana adigaa aas-aasay waqooyi iyo koonfurba adigaa abuuray taaboor iyo xermoonba magacaagay ku rayreeyaan adigu waxaad leedahay dhudhun itaal weyn gacantaaduna way xoog badan tahay midigtaaduna way sarraysaa carshigaaga aasaaskiisu waxa weeye xaq iyo caddaalad oo naxariista iyo runtuna way ku hor socdaan waxaa barakaysan dadka yaqaan dhawaaqa farxadda leh rabbiyow waxay ku socdaan wejigaaga iftiinkiisa maalinta oo dhan waxay ku reereeyaan magacaaga oo waxay ku sara marayaan xaqnimadaada waayo waxaad tahay ammaantii xooggooda oo raallinimadaada daraaddeed ayaa geeska yaga kor loogu sarraysiin doonaa waayo gaashaanka yaga waxaa iska leh rabbiga oo boqorka yagana waxaa iska leh kan quduuska ah oo reer binu israa'iil markaas quduusiintaada waxaad kula hadashay muuqasho oo waxaad ku tidhi waxaan caawimaad kor saaray mid xoog badan oo waxaan sarraysiiyey mid dadka laga doortay waxaan helay addoonkaygii daa'uud ahaa oo waxaan ku subkay saliiddaydii quduuska ahayd oo gacantaydu isagay la jiri doontaa dhudhunkayguna isaguu xoogayn doonaa cadowgu ma dulmi doono wiilka sharnimaduna ma dhibi doono oo cadaawayaashiisa hortiisaan ku wada burburin doonaa oo kuwa isaga necebna waan layn doonaa laakiinse aaminnimadayda iyo naxariistaydu isagay la jiri doonaan oo geeskiisana waxaa lagu sarraysiin doonaa magacayga oo weliba gacantiisa waxaan ka sarraysiin doonaa badda midigtiisana webiyaasha aniguu ii qayshan doonaa oo wuxuu odhan doonaa adigu waxaad tahay aabbahay iyo ilaahay iyo dhagaxii weynaa oo badbaadadayda oo weliba waxaan isaga ka dhigi doonaa curadkayga oo wuxuu ahaan doonaa boqorrada dunida kan ugu wada sarreeya weligayba waxaan isaga u hayn doonaa naxariistayda oo axdigayguna isagu ku sii adkaan doonaa oo weliba farcankiisana waxaan ka dhigi doonaa mid weligiis waara carshigiisana sida wakhtiga samada carruurtiisu hadday sharcigayga ka tagaan oo aanay ku socon xukuumaddayda hadday qaynuunnadayda jebiyaan oo aanay amarradayda dhowrin markaas xadgudubkooda waxaan kaga amaalmarin doonaa ul xumaantoodana jeedal laakiinse naxariistayda oo dhan kama wada qaadi doono aaminimadayduna inay isaga gebto uma oggolaan doono axdigayga ma jebin doono oo wixii afkayga ka soo baxayna ma beddeli doono mar baan waxaan ku dhaartay quduusnimadayda oo daa'uud been uma sheegi doono farcankiisu weligiisu waari doonaa carshigiisuna wuxuu u waari doonaa sida qoraxda hortayda ka ifaysa oo wuxuu weligiisba u sii jiri doonaa sida dayaxa iyo sida markhaatiga daacadda ah oo cirka jooga seelah laakiinse adigu waad xortay oo waad nacday oo waxaad u cadhootay kaaga subkan axdigii addoonkaaga waad nacday oo taajkiisiina waad nijaasaysay oo dhulka ku tuurtay dayrarkiisii oo dhan waad dumisay oo qalcadihiisii oo dhanna waad burburisay wax alla wixii jidka soo mara oo dhanba isagay dhacaan oo darasyadiisiina wuxuu u noqdacay waxaad kor u qaadday midigtii kuwii dulmiyey cadaawayaashiisii oo dhanna waad ka farxisay oo weliba afka seeftiisana dib baad u celisaa isagiina kama aad dhigin inuu dagaalka ku sii adkaysto iftiinkiisii waad demisay carshigiisiina dhulkaad ku tuurtay cimrigii dhallinyaronimadiisii waad soo gaabisay oo waxaad isagii ka muujisay ceeb silah rabbiyow ilaa goormaad isqarin doontaa ma weligaaba oo ilaa goormay cadhadaadu sida dab u ololi doontaa bal xusuuso sida wakhtigaygu u gaaban yahay waayo sidaad bini'aadmiga oo dhan u abuurtay micno darna bal waa ninkee kan iska noolaan doona isagoo aan dhimasho arkin oo naftiisa ka samata bixin doona xoogga shi'ool selah sayidow meeday naxariistaadii hore oo aad daa'uud aaminnimadaada ugu dhaaratay sayidow bal soo xasuuso cayda addoommadaada iyo sida aan laabta ugu sido cayda dadka badan oo dhan rabbiyo waana tii ay cadaawayaashaadu igu caayeen oo waa tii ay ku caayeen tallaabooyinka kaaga subkan mahad waxaa leh rabbiga tan iyo weligiisba aamiin iyo aamiin